waxay saxiixeen oo saxaabiga sacad ibni mucaad nebiga calayhi salaatu wasalaam oo goobjoog ah ku go-aamiyey in reer banu qurayda qaangaarkooda la laayo qaangaarnimada lagu gartana saxaabadu ay sheegeen in ay raggooda ka fulinayeen timaha hoose oo qof kasta oo timaha hoose leh lagu fulinayay xukunkaas dilka ah taasoo keentay in fuqahadu halkaas ka deliishadeen in saxaabadu cuskatay qariino iyo calaamado qofka ka muuqda oo sheegaya in uu qaangaar yahay walow aan la hubin in uu gaaray da-dii qaangaarka taasina ay caddayn u tahay in go-aanka lagu dhisi karo qariino maadaama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisuba ay ku go-aan gaarayeen in ijmaaca ay soo guuriyeen fuqahada qaarkood sida ibnu farxuun kitaabkiisa tafsirat alxukaam iyo qurdubi kitaabkiisa aljaamic liaxkaam alqur'aan iyo jasaas kitaabkiisa axkaam alqur'aan iyo qeyrkoodba ay sheegeen in ay ijmaac tahay in wax lagu xukumi karo laguna go-aan gaari karo qaadan karo qariinada in aayadda boqol toddobaatan iyo sagaalaad ee suuradda baqara allah subxaana wa tacaala ku sheegay in kuwa caqliga u saaxiibka ah qasaastu u tahay nolol in aayadda afartan iyo shanaad ee suuratulmaa'ida oo allah subxaana wa tacaala ku xusay in alle jideeyey naftii nafdisha in loo dilo haddaba maxkamaddu iyadoo cuskatay sababaha ay kor ku xustay waxa ay ayday xukunkii maxkamadda gobolka ee laga soo saaray dalka sumadiisu ahayd boqol afartan iyo toddobo labaatan afar iyo labaatan waxay ku heshay eedaysane sayid cali macalin daa-uud dembiga ku xusan qodobka afar boqol soddon iyo afar waxayna ku xukuntay dembiile sayid cali macalin daa-uud dil toogasha xukunkan cid aan ku qancin waxaa uga furan cabasho waafaqsan sharciga xukunkan waxaa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo tobankii bisha shanaad labada kun afar iyo labaatanka